أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabel akhbaari ayaa maanta baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaari lagu gaarsiiyo murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan maamul goboleedka gaalraaca jubbaland ayaa sheegay in dowlado shisheeye ay ka dambeeyaan xiisada ka taagan degmada birdaxaw ee gobolka gedo howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada gaarisa iyo laamuwa ee xoogga ku haysataa saliibiyadda kenya waxaa la baahiyey sawirada qaraxyo khasaaro culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose wilaayada islaamiga gedo ayaa gurbada caafimaad gaarsiisay qoysas kasoo barakacay degmada birdaxaawo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay gobolkaasi maktabka daacwada wilaayada islaamiga baay ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo munaasabad ay diyo ku kala qaateen laba beelood oo walaalo ah ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay labayo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warkada hornimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii o dhan kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarka khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan hadda warbixinta filimkaasi waxaa inoo hayay xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo soo daawaday
filimkan oo soconaya wax ka badan laba daqiiqo waxaa baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya inkastoo wakhtigiisa uu yaryahay haddana waxaa ka buuxa macluumaad fara badan oo farxad gelinaya quluubta dadka muslimiinta dhanka kalena cara ku abuuraya cadowga allaah ee duulaanka shareeca la dirirka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga waxaa filimkan laga soo saaray weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka gumare oo ka mid a deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan halkaasoo ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen wuxuu filimka ku bilaabanayaa taqadumka ciidamada mujaahidiinta iyo rasaasta qoryaha ka dhacda oo sida darandoorigi oo kale ugu hobanaysa difaacyada cadowga sida caadada ah maleeshiyaadka murtadiintu marka ay maqlaan dhammacda kulul ee mujaahidiinta dhankooda ka imaanayso waxay ka farxadaan difaacyadii iyo goobihii ay ku sugnaayeen waxaana la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo sida ari dhurwaa galay oo kale u cararaya hoodka iyaga oo ay ku socoto xabadda mujaahidiinta filimkan kataa'ib al ikhbaariya ay ka soo saartay deegaanka gumare ee wilaayada islaamiga hiiraan waxa uu qeyb ka yahay aflaam jihaadi ah oo maalmihii ugu dambeeyey kataa'ib al ikhbaariya ay ka soo saaraysay howlgallada ciidamada mujaahidiinta iyo xasuuqa maleeshiyaadka murtadiintu ay kala kulmeen weeraradii barakeysnaa ee ka dhacay bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan أعز الله جندا حكموا الدين فعال
maamul goboleedka gaallaraaca jubbaland ayaa sheegay in dowlado shisheeye ay ka dambeeyaan xiisada ka tagan degmada beled xaawo ee gobolka gedo sida warbixintani uu ku eegayo cali aadan cabdulaahi cali yare iyada oo maalmo ka hor maamulka ridada ee la baxay jubbaland laga farmaroojiyey gacan ku-haynta magaalada beled xaawo ayaa ku-xigeenka madaxa maamulkaasi maxamuud sayid aadam uu ku eedeeyey kooxda ridada in gobolka gedo ay ka abuurayso colaad ay gadaal ka riixayaan dalalka masar iyo eritreya murtad maxamuud sayid aadam ayaa sheegay in xasan garguurta iyo kooxdiisu ay wadaan qorshe ka dhan ah bulshada soomaaliyeed oo lagu doonayo ayuu yidhi in colaadaha iyo khilaafaadka ka dhex jira dowladaha geeska afrika loo soo xawilo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka gedo dagaal maalmo ka hor kooxda axmed midoobe looga faramaroojiyey magaalada beled xaawo ayuu madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ku micneeyey mid ay ka dambeeyaan dowladaha masar iyo eritreya isagoo wacad ku maray in marnaba aanay ka tanaasuuli doonin gacan ku-haynta magaalada islamarkaana ay ka hortegayaan awaamiirta khaldan ee kasoo baxaysa ayuu yidhi kooxda fila soomaaliya deegaanka waxaa ka jira aragti kooxda xamar ay rabto inay deegaankan ka hirgeliso oo fikir bal isku hayaa shaksi kama hadlayno waxaanu dadaalaynaa dowladaha golobalka adduunka geeska afrika wax laisku haysto oo interesada dowladaha ka dhexeeya khilaafaadkooda inaan loola soo rarin oo deegaanka iyaga aan la keenin oo laga dhigin meel colaadeed awalba annaga maaragtay kasoo qabanayno burburkii hore baa waxaa moodaa aragti eritrea iyo masar iyo leeyihiin oo rabin gobolka loo soo wareejiyo waa mushkilada bilaxa oo ciidamada ka dhexaysa nasiib daro wax isku hay waa aragti aragti xamar laga soo dawliyey oo deegaanka nabadgelyo xumo ka abuurtay ciidamadii la tacaala weeye oo maaragtay mushkilada oo xarumihii ay deganaayeen intay kasoo baxeen xaggan waqooyiga magaalada badaxa oo bees ka samaysa weye mid hadda cabashada keenayso walaalow badaxa oo gacanteeda kama baxayso meel ilaahay deegaan ee aan leenahay qarniyaal iyo qarniyaal waana waana deegaanka iyagi cid xaranaysa cid gacanteeda ka bixinaysa ma jirto ciidamada dowladda federaalka waxa la yidhahdana ma jiraan annaga dowladda federaalka aan nahay dowladda federaalka dhismeedkeeda waa laba heer heerkii dowladda dhexe iyo heerkii dowladii goboleedka ama dowladihii federaalka xubnaha ka ahaa weeye labada ciidanna waa laba ciidan oo dastuuri ah marka amarka muqdisho laga soo bixina markuu meesha ka baxaa deegaanka deganaashu helaya marka amarkaa khaldan inuusan shaqayn weeye waxa annagaanu ka hortegayno weye soomaaliya dan ugu jirin hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyada oo maamulka kooxda ridada ugu magacaaban gobolka gedo ay saacadihii lasoo dhaafay xaqiijiyeen in saraakiisha ciidanka itoobiya ee ku sugan degmada doolow ay muddo saddex cisho a u qabteen in taliyaha sirdoonka ee kooxda villa soomaaliya ee gobolka gedo cabdirashiid jaran iyo maleeshiyaadkiisu ay kaga baxaan magaalada beled xaawo dhiilo colaadeed ayaana halkaasi ka taagan waxaana socda abaabul xoogan oo labada dhinac ah iyada oo kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka jubbaland lagu soo waramayo in lasoo dhoobay deegaano kaabiga ku haya beled xaawo halka kooxda ridaduna ay halka kooxda ridaduna ay gudaha magaalada beled xaawo ku daabulayso hub iyo ciidan fara badan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada gaarisa iyo laamu ee xooga ay ku haysato salbiyadda kenya qarax xalay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen ee deegaanka la foole ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaankaasi waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka saddex kale ay ku dhaawacmeen dhanka kale gedo mujaahidiinta ayaa xalay qaraxa ku weeraray guriga gudoomiyaha maamulka haridada degmada buurdhubo murtad xasan maxamed cali waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa dhanka kale jubbada hoose qarax shalay ka dhacay xafaafka hore ee xerada kufaarta kenya ee degmada afmadow waxaa ku dhintay hal sarkaal oo kenyaati ah halka laba askari oo isla kenyaati ay ku dhaawacmeen dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen kunyo silibiyiin kenyaati ah oo ka baxay deegaanka weelmareer kuna sii jeeday yumbis ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya kamiinka waxaa lagu burburiyey gaari beeba ah waxaana baktii dhaawaca ku noqday askartii kufaarta ahayd ee la socotay gaariga beebaha ah ee la burburiyey dhanka kale gobolka laamo ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka mararaane ee gobolkaasi waxaana jiray khasaare cadowga lagu gaarsiiyey halkaa waxaa la baahiyey sawirada qaraxyo khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay ee duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa dhowaan la baahiyey sawirada qaraxyo si ba'an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose qaraxyada ayaa lala beegsaday kolonyo murtadiin ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano alfa guruub ee ka tirsan nisa oo ka soo baxay magaalada muqdisho sawirada la baahiyey oo gaaraya ilaa afar iyo toban sawir waxaa ka muuqanaya sida qaraxyadu ugu halaagsameen maleeshiyaadka murtadiinta alfa guruub uguna burbureen gaadiidkooda sawirada ugu horreeya ayaa lagu arki karaa sida qaraxyadu u burburiyeen gaadiidkii ay wateen cadowga iyadoo lagu arkayo mid ka mid ah gaadiidka qaraxyada haleelay oo saaran geedaha iyo sidoo kale hilbaha murtadiinta lagu soo aftiray howlgalkaasi kuwaasoo iyagoo gogo'an lagu arkayo sawirada qaybaha dambe ayaa lagu arkayaa agabyo ciidan oo murtadiinta ay ugu carareen goobta kuwaas oo ugu dambeyn la wareegeen ciidamada mujaahidiinta qaraxyada ayaa haleelay laba gaari oo cabdibilayaal ah waxaana halkaasi ku dhintay sagaal askari oo murtadiin ah oo ka tirsan maleeshiyaadka alfa guruuba oo qaar ka mid ah hilbahooda duurka laga soo aruuriyey iyadoo murtadiinta qaraxyada laba beesaday ay horey u sii jiiteen mid ka mid ah cabdibilayaashii laga qarxiyey halka midkii kale iyo agab ciidan oo ay goobta uga tageen ay ka soo muuqanayaan sawirada la baahiyey mahadsanid marwaan wilaayadda islaamiga gedo ayaa gurmada caafimaad gaarsiisay qoysas ka soo barakacay degmada abalad xawo oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayadaasi casaam carafaat ayaa warbixinta warkan eegaya wilaayada islaamiga gedo gaar ahaan maktabka caafimaadka ee wilaayada waxaa uu gurmad ballaaran u gaarsiiyey qoysas badan oo kasoo barakacay magaalada baled xaawo dagaaladii u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo kusoo barakacay deegaanka tolobarwaaqo qoysaska in la gaarsiiyey gurmadka caafimaadka ayaa waxay tiradeedu gaaraysaa ilaa iyo toddoba boqol oo qoys iyagoona loo sameeyey baaritaano kala duwan iyo daawooyin la siinayey intay socotay daawaqaybinta iyo baaritaanada ayaa waxaa halkaasi kula kulanay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan dardaaranka aan siinayno waa dardaaran iska cad dadka soomaalida oo muslimiinta inay wax fahmaan baa fiican marka ma ninka dadka shacabka a dhibaataynhaya oo dhacahaya oo dilahaya oo kufsanahaya nabad ilaalinhayo mase ninka lagu soo qaxahaya marka colaadda iyo dhibaatadu ay dhacday naftooda iyo maalkooda markay dadku baryageli waayeen dadka ay ku soo carareen oo haddana maaragtay amniga helay oo caafimaadka iyo daawada helay baa baa nabad ilaalinhayo marka waxaan leenahay dadku inay mustaqbalkooda ka fakaraan aayahoodana ay dhedhamiyaan waa munaasib waxaa kaloon u sheegaynaa meesha lagu dirirahayo dad tiradoodu yar tahay baa barakicinaya dadkaas muslimiinta oo kumanyaanka qof dhaafaya waxa barakicinaya dhibaatada u geysanaya waa dad yar oo fara ku tirisa weeye waa dad hadday damcaan inay iska qabtaan maaragtay ay iska qaban karaan waxaan leenahay marka degmada balaxaawo waxaa ku nool dad muslimiina oo fara badan oo kumaan kum ah dadka maanta dhibka u geystayna dad tiro yar oo tayo yar weeye waxaan leenahay iska qabta iska dhiciya la dagaalama af iyo adinba kula dagaalama deegaanka adinkaa u dhashay adinkaa ilaahay idin makaniya adinkaa mas-uuliyaddeeda maalinta qiyaama ilaahay subxaanahu idin weydiinayaa gaalo waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala nafteedana wuu baneeyey in la dilo maalkeedana wuu baneeyey in la dhaco waxaa weeye cirdigeedana sharafteeda wuu baneeyey dadkii marka noocaasa inuu adinka idin banaysto arrin khalad ah weeye waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed oo ku nool meelaha riddadu ay ka taliso ha iska qabtaan riddada iyo gaalka iyo gaala raaca way iska qaban karaane
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mida dadkii la gaarsiiyey gurmadka caafimaadka ee loo sameeyey baaritaanada iyagoona ka mahad celiyey gurmadka ballaaran ee la soo gaarsiiyey una duceeyey mujaahidiinta waxayna sidoo kale sheegeen inay baahi weyn u qabeen gurmadkan la soo gaarsiiyey dawaqaybinta beled xaawaan ka soo cararnay midaa fiicdi baan ka soo cararnay ilaahay baa ku mahadsan haddana meel nabadgelyo ahaan nimid marka daawana waa helna iyo soo dhoweyn inta ka dhexe wallaahi maasha allah ilaahay baa ku mahadsan dadka barakacay waa lasoo dhoweeyey daawo falaha la siiyey qofka xanuunsan aad baa loo daaweynayaa daawo ku filan oo tayaleh baa la siinayaa ilaahay baana ku mahadsan xarakada mujaahidiinta iyo maaragtay soo dhoweynayso ilaahay baana ku mahadsan dadkana way caawinayaan soo qaxay iyo deegaanka dadka ku noolaa iyo dadka soo barakacay aad bay u caawinayaan daawo tayaleh yaana la siinayaa anigan hadda hadlahayo daawo aanan weligay iyo allahay aanan heli lahayn qarashkeedana aanan awoodi lahayn baa la isiiyey ilaahay baana ku mahadsan waana u mahad celinaya xarakatulmujaahidiin wallahi aad baa naloo soo dhoweeyey aad baa naloo caawiyey guryaa nala siiyey daawaa nala siiyey waa maxaan ku radaa tacaawun fara badan baan helnay anagu dadka soo barakacay baan ahayn oo beled xaawo waa nala wanaajiyey daawooyin baan helnay magaalada nadi baan imaanay wadanka gaalada ilaahay baa naga keenay marka daawo fiicanna waa helnay ilmihii naga wada qandhaysnaa marka walaalayaa waxaan u duceyneynaa khayri bashaara idin kugu duceyneynaa ilaahay koraa inka dhigaan leenahay muslimiinta gaaladana allaa jebiyo maasha allah maasha allah qamco furan baana lagu soo dhoweeyey walaalaheen ayaana u imaanay oo mujaahidiinta ah si wanaagsan ay noola dhaqmeen qamco furan wanaag dirrimaad aad baa ugu fiicanah alxamdulilaah daawo aada u fiicanna waana la siiyey caruurta aadeen ayaa wal xanuunsadee meesha markaa imaaday anigaan hadda kula hadlayo xataa goos baan habeen hore iyo habeen saddexaadba ka seexan waaye shalay ayaa daawo la isiiyey gooska alxamdulilaah ilaah baa mahad iskale marka walaalaheen allaha kor ka dhigo ilaah waxaan ka baryaynaa siday noo soo dhaweeyeen ilaa yakna jannada loogu maasuumo markaas waxaana toban caruur aan watay toban caruur aan qacmaha aan kasoo qabtay maxaa la dhihi jiray magaalada ay ku dhasheen dhibaatada elada adiga laftigaa xataa waa suureysan kartaa oo baabuur aan maarkano ishaga laba boqol oo dollar kaa qaadanaya ay tahay meel aad biyo iyo maarkano ishaga abaad aan u wadanin oo hoobi ay hoobiyo kugu socdo dhibaatada leedaha waa waad gareemi kartaa laakiin alxamdulilaah anuu marka horeta meeshaan maxaa la dhihi jiray ma isdheheeninba maxaa la dhihi jiray guryo iyo waxbaad ka heleysaa laakiin qamco aada u wanaagsan ayaana lagu soo dhaweeyey soo dhaweyn wanaagsan baan helnay gogol baan helnay alxamdulilah daawaan helnay alxamdu alshukur rabbilcaalamiin ilaah baa mahadaas iskale iyo walaalaheenna maxalagtishaan u imaanay oo mujaahidiinta ah marka alxamdu alshukur rabbilcaalamiin ilaah baa mahadaa iskale iyo walaalaheen goysasan barakacyaasha gurmadka la gaarsiiyey ayaa waxay kasoo barakaceen dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada baled xaawo ee u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya ee xasan gurguurta iyo kuwa axmed madoobe kuwaasoo ku dagaalamay magaalada baled xaawo iyadoona shacabka uu ku soo gaaray dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed maktabka daacwada wilaayada islaamiga baaya ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo bashiir muxudiin abuayman ayaa warbixinta warkan inoo haya weli waxaa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay si toosa uga socda xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee ahaa u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya taasoo hadda lagu sii baahiyey deegaano badan tuulada hobashoole oo aad ugu dhow deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo ayaa la gaarsiiyey dowradan taas oo ay ka faa'iidaysteen saddex boqol iyo toddobaatan ruux oo ka mid ah bulshada deegaankaas oo rag iyo dumar ka kooban dowradan oo socotay muddo hal bil oo xiriir ah waxay xambaarsaneed duruus muhiim ah oo ku saabsan salaadda iyo shuruudeeda muddadii ay dowladda socotay ay dadka deegaanka uga faa'iidaysteen qaabkii ugu wanaagsanaa ugu horeenna waxaa munaasabadii gebagabada laga soo jeediyey warbixin ku saabsan dowladda iyo waxyaabihii ay diiradda saaraysay unoo geekirhoogna hoobashoole oo kumada degmada baydhow walaayada islaamiga baay may baan fadhiynaaha xamlo oo degmada baydhabo ka socoto dowlaad ku dhaladaa inilaa gebagabaahay xamladaasoo magaasha dharaw salluu kamaa ra'aytumuun yusalli salaada tukuda sidaan in aragdan inun tukudan aw ilaahay ley tangeedaa may waa lafaday umuto may waa salaadii onti sidii naw muhammad untukudaan oo xamladaas oo shicaar shani ay asalaatu miftaaxu ljanna ee salaada may waa ahaan jannaada furaashew hadaf kula kulahayay hamladan may bahaytayhi anti bulshada muslimiinta eh ee may waa salaadiyo nagato tii nabilaahi muhamed alayhi salaatu wasalaam oo daawadiisaas kadir ilaahay fadijay subxaanahu watacaala insha allahu hamladaas taasaya aan fadhiyna sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka hobashoole ee dowladan loo soo xiray ayaa ka warbixiyey duruustii la siiyey muddadii ay socotay iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda casharadaasi
may waa walaayida siisimba dareemasaan unu aradun hukun hakalayaha kadeerni may waa ana may jareeha lixdan iyo onayow sadesini jar hukun kaleha arag hukun gal oo hukunkiisi aad bara silay dhuganlahay silay ulaadhan dhalaay hukunkaas may waaha walkalay dadla baraayo unoo latiininana baraayo lanki inkoynana may waa labaatin shilin oo beesadana beesa neeferinga lagadaw ganaxna noo gadaw yaha roogni haddana ma ilaahay kamahadsanaaha unoonana baraw diinkii oo un ilaahaynin abuuri ini una gudanob ilaahaynin abuuri oo laka cibaadaysadaa inanana baroodnaha niin qaado meel kasna niin hokooy tan yeedee may waa may kamahadsan ilaahay subxaanahu watacaala iyo fadijaya kamahadsan fuma walaayida kamahadsan gobol i degme iyo amiirka guud antiiba oo arrintan hagalgaadiya kamahadsan may kale ka dareey reer hoobishool ini walbaratan may waa hamigiisan dhisan geliya arag oo haytan may waa dowladan tuuliyaal badan saata amiirka siin sheegay amiiru dacwa siin sheegay tuuliyaal badan ayaa inta noo jiran maheln nasiibkiisangaadlaang maheln inti walaayadan hati doori sheegno inti nagati dooridan ini afar ishan wali ete mooji horta afar ete ona niin sheenaw inti layna niinka sheenaw oo waana may waa hordhaan tawxiidan la akriyaay hordhaan tawxiid yaaridun laka akriyaay markan dadka reer hoobishol mainka digay dadka jafoo jeeraano madiyoona doorida la kooyi may waa ankooyanne may waa dhuumadaayaan walwiingasinkamoqandhuumateena dowrada kooy muslimiinti dowradu haninga galdainin sheenti yang madiyaan handaasku dib may fadaane lanki sagiire inyar dadka ilanki balange inyar ilanki inwiin migile ilanki inyar inwiin balange dowradun gowli degmi lankenalgaal ilahi khayrsiya may fadaane inini insocod si hata an bilawni haat ya fadaan ilaahay aan kamaadaane ma aan kamaadaane amiirka guudanka weyni abubeyde ugu dambeenna waxaa goobta ka hadlay islamarkaana madasha kelimaad dardaarana ka jeediyey suldaan xasan maxamed ibraahim iyo suldaan aadan cabdiraxmaan oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee baay markan saa sababtie ini salaada dadka rega ah masaajidasheenan jamaacooyinka likoyan hanraabta idiyaka tukut yaa fadla badan widiba haddii masaajid kooyo baten safka safka kadambe red yaroon fadla badan warja saasu markan tan salaadan anta gaabanaa kugbahe waryable dedaalahay tan dedaalkin alka daram dadkii may waa jiilki geeka diinta dadka maamul fadaa yeetin waanata geeka halkin eed baan wanaagsanya gaala yaaba guurtey hoob gaala luwaay dadki arada maamulu fadey qaar jon udlaad nagada faden qaar jon gaariyin nagada faden aytin ha ka dhowaada dedaalka dedaalka dare maysan lana reer rubinshool eeda eeda la toofiidaha asiin waafaqti alxamdulilah walaa arday la siina dardaarmahay maata firiska may la reey walaa hob suroro mareer lum dhawa foran rooro leeha walay waana hata la siin kana nagohay ardayda hor dadkun horan ka heena buraarigay ma horan ka heena la lisin leeya ilaahay hor arday siin buraarigi khayri khayr badan waa hortuba arday la siin ka tuhmaay walaa la hasiin kor qaaday intun tuule la hasiin kor qaaday inta kitaabo la siin sheenay isaasan lana tankala madiana taafkay oo nogobadii ka hadalaw anti hatta ardayda la siin sheegay galantiin ay ku banay intii dambana dhamaatirada ulmaba ilaahay seegna siibay ardayda ee oroodinka jarte biditeedinka jarte miil kastaba roogde asalkii hore lankii ulma ee la argoon haaday aawo hooble lambeerlin falaambo halaagolin la foofo ambo saadolin waraabyaole la argaayme kooy ardayda walaka barey kitaabkan wakin akriyay mal helfane mal heli jarne toofiiga ilaahay dad hawaafiji alxamdulilah ulmaadayaaba kitaabsha la wareegdo hayta geeglan walku qaadad leyla waaysinya dadkii walku qaadad ilaahay siinka weel taasna waa siinka do-aayan alxamdulilah horey xamlada salaada waxay sidoo kale gaartay deegaano badan oo hoosaga magaalada baydhabo kuwaasoo wax badan ay ka faa'iideen dadka muslimiinta ku dhaqan deegaanadaasi mahadsanida wayman walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landulus xilgan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu